الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa bilowga suuradda qad aflaxa almu'minuun suuratu lmu'minuun suuratu lmu'minuuna makiyatun suuradda la yidhaahdo almu'minuun waa makiyatun waa la suuradda labaatan iyo saddexaad suwarka qur-aanka tartiibkiisa xagga musxafka aayaadkeedu waa boqol toban iyo sideed aayadood sidaa garanaysid mar haddii ay maki tahay si guud suuraddu waxay uga hadlaysaa usuulu diinka oo towxiidkii iyo risaaladii iyo bacdigii iyo arrimihii la midka ahaa mu'minuun baa lagu magacaabay oo magacaas sharafta leh baa lagu magacaabay almu'minuun waxaa mu'miniinta loo waarinayaa la rabaa weligeed inuu jidho magacaas isaga ah fadaa-ishooda iyo sharaftooda lagu muujinaya suuraddu waxay ka hadli doontaa nicmooyin waaweyn oo ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo galay hadday tahay noocyada nakhiisha iyo waxyaalaha cinabyada zaytuunka rumaanka fawaakihda kale imaarta iyo midhaha kale doonyaha waaweyn oo badda maraya waxyaalahaas oo dhan waxay suuraddu ka hadli doontaa ambiyadii qeyb ka mida qisooyinkoodii iyadoo nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu qaboojinayo oo tasliye looga dhigayo in ambiyadii horeba dhibaatadaas oo kale ay la soo kulmeen nebiyullaahi nuux qisadiisii bay sheegaysaa suuraddu nebiyullaahi huud nebiyullaahi muusa iyo qisadii maryama iyo weladkeedii nebiyullaahi ciisa intaasba way sheegaysaa waxay suuraddu ka hadli doontaa dhibaatooyinka iyo mushkilooyinka gaaladu la kulmayaan marka ay naftu ka dhacayso sakaraatulmowtka iyo siday u jeclaan doonaan in mar adduunyo loo soo celiyo laakiin aysan suuroobaynin oo looma soo celinayo suuradda waxaa lagu soo gebagabayn doonaa ka warramidda laga warramayo maalinka qiyaamada marka dadka laba qaybood u qaybsamaan qolo sucadaah iyo qolo ashiqa ah maalinkaas oo aan xasab iyo nasab waxba uusan tarayn iimaan iyo camal saalix ah keliya unbaa wax taraya wadahadalka iyo muxaawarada dhex maraysa allaha weynoo waaxidkaa iyo kuwa ahlu naarka ah taasna waa la sheegayaa wahum yastarikuuna fiiha iyagoo naarta ka dhex qaylinaya oo aan loo kaalmaynaynin bismi illaahi araxmaani araxiim qad aflaxa almu'minuun qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi qad xaqiiqee aflaxa waxaa liibaanay almu'minuuna kuwii muminiinta ah kuwii mu'miniinta ahaa kuwaas baa liibaanay aflaxa ay faaza wa sacida waxaa guulaysay oo liibaanay almu'minuun maxay ku liibaaneen oo ku guulayseen madluubkoodii iyo waxay raadinayeen mu'miniintaas qadda waa taxqiiq aflaxa maadi baa laga cabiray aflaxa almu'minuun waaba liibaaneenba waa siday xaqiiqo u tahayoo sidaas bay u dhacaysaayoo way liibaanayaan qad aflaxa almu'minuun alladiina mu'miniintaasoo tilmaamahoodii baa laynoo sheegaya hum iyaguba khooshicuuna khaashiciin ah kuwa khushuucsan fii salaatihim salaadooda dhexdeeda aladiina mu'miniintaasoo hum iyaguba fii salaatihim salaadooda dhexdeeda khooshicuun mu'miniintu waa kuwe waa aladiina kuwa hum iyaguba fii salaatihim khaashicuuna kuwa khushuucsan khaa'ifuun baqaya saakinuuna xasiloon ilaahay hortiisa isbihinbihinaya kuwaa weeyaan marka salaadanba marka aan tukanayno waxaa la rabaa inaan salaadeennu ay wadato khushuuc oo qofku hadduu khushuuc la-aan iska tukado ajar tiro badan iyo hawaab tiro badan baa ka maqan faralkii haba ka dhacee sidii la rabay hadduu ula yimaado arkaantii iyo shuruuddii waajibkii iyo faralkii haba ka dhacee waxaa ka maqan hawaab iyo ajar tiro badan ayaa ka maqan qofka isaga ah waxaa la rabaa qofkani daatariisu halkaan haba taagnaato ha muuqanayo inuu tukanayo laakiin qof xisaabaadkan iyo nidaamyadan kaleo dunawiga mashquulkiisi oo dhan ka maqan oo khushuucsan inuu qofkaani yahay welidaaba hadhow markuu salaada ka baxo assalaamu calaykum waraxmatullah sidii qof meel ka yimid oo kale ilaa khushuuc iyo waxaa weeye xag rabbi buu hortaagnaa oo jiray markaasu wuxuu dhahayaa assalaamu calaykum sida qof marka noo yimaadoo kale aan nala joogin ama dee qofkii markii hore u iskaba tukanaya hadduusan meelna jirin oo khushuuc lahayn oo adduunyadiisaan kale xisaabaadkiisa ku dhex jiray dee qof meel ka yimidba maaha assalaamu calaykum tiisaan salaaddii unbuu kaga baxa mooyaane qof macnaha khushuucdii iyo nidaamkii la rabay la yimid ma aha qofkaas marka khushuucdu waa muhiim isagay wax taraysaa alkhaashicuuna kuwa khushuucsan bidaahiri walbaatini xagga daahirka iyo xagga baatinka labadaba oo daahirka markaan rabno in laga khushuuco waxay noqonaysaa xubnihiibaa midba khushuucdiisi si noqonaysa madaxa khushuucdiisa inuu qofkiisaa hoos u foorariyo meeshuu ku sujuudaya fiiriy indhihii inuusan meelo daadaawanayn dhegihii inay dhegaysanayaan waxaas qirada iyo wixii la mida carabkiisa inuu wax akhrinayo inuu qofkii ta'ani iyo xuduur leeyahay gacnihii inuu isdul saaro sidii addoon saasoo kale labada gacnood isku dul saaro dhabarkii inuu si fiican u toosiyo u simo markuu rukuucayo arrimahaasoo dhan weeyaan xagga baatinka khushuucdaana waxa weeyaan inuu iska ilaaliyo waxyaalaha kale oo nafta kusoo dhacdhacaya waxyaalaha intuu iskala dagaali karo iskala dagaalo weeyaan khushuuc daahira iyo mid baatina labadiiba caycayaartii meela fiirfiirintii waxa weye imaamkii oo laga hormaro gacantii oo keliyaha la saaro waxaasoo dhan lama rabo cadamada ilaahay qofku waa inuu soo xaadirsado cadamada ilaahay iyo weynida ilaahay waa inuu qofku soo xaadirsado aladiina kuwaasoo hum iyagu wa fii salaatihim khaashicuun waaladiina kuwa weeyaan kuwaasoo hum iyaguba mucriduuna a kuwa ka jeensaday canillagwi laqwiga xaggiisa ka jeensaday waxa laqwigaayoo maalayacniga ah ka fogaadoo ka jeensaday wixii dembi ahaa oo sidii beentii iyo caydii iyo waxaas hadda waaba waaba ka tageenba wixii kaloo iska laqwiya oo iska saaqid ah oo baatil ah oo aan waxba taraynin oo aan faa'iido lahayn oo aqwaal iyo afcaala kuwa ka jeensaday weeyaan waaladiina kuwa weeye hum iyaguba mucriduuna ah kuwa ka jeensaday can illaqwi wixii laqwiga ah waaladiina kuwa weeye kuwa liibaanay hum iyaguba faaciluuna falaya faaciluuna fala lizakaati litaskiyati taskiyada taskiyata nufuusihim taskiyata anfusihim nafafyaalkooda dahiridooda kuwa sameeya weeyaan oo markaa saa markii lagu fasiro sakadii caadiga ahaydna waa soo gelaysaa ilaa suuraddu waa maki sakada markii madiine la tagay baa la faral yeelay waaladiina kuwa weeye hum iyaguba lizakaati sakada faaciluuna fala xoolahooday sakada ka bixiyaan fuqarada iyo masaakiintay siiyaan iyadoo naftoodu diib ay ku tahay markaa sakadaa si caamaba in lagu fasiroo lizakaati litaskiyati taskiye iyo dahirid naftooda ay dahiraan kuwa fala weeye oo sakadii xoolaha laga bixinayana ay ka mid tahay waaladiina kuwa weeye hum iyaguba lifuruujihim farjiyaashooda xaafiduuna waa tilmaantii afraad xaafiduuna ilaalinaya waxay ka ilaalinayaan wixii aan bannaanayn zinay iska ilaalinayaan liwaad bay iska ilaalinayaan cawrada in la feedo la muujiye iska ilaalinayaan cawradooday xafidayaan ilaa calaa aswaajihim xaasaskooda mooyaane aswaajtooda oo amase maa mooyaane malakat ay milkiday aymaanuhum midigyaalkooda waxay milkiday mooyaane waxay farjiyadooda ka xafidayaan waxyaalahaas oo dhan xun ilaa oo aysan ka xafidayn calaa aswaajihim aswaajtooda iyo xaasaskooda sawjaadkooda wey iyo maa malakat aymaanuhum oo ah addoommadoodii ay milkisnaayeen kuwaa mooyaane oo fa innahum iyagu hayru maluumiina kuwa la dagaala kayrkood weeyaan loo qaban maayo oo lagula dagaali maayo xaasaskoodaas iyo wixii milkiyaashooda ay milkiyeen oo addoommo ay milkiyamiin ay ku haystaan kuwa lagula dagaalaya kayrkood weeyaan waa lagula dagaalay qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi faman qofkii ibtiqaa dalba ibtiqaa dalba waraa'a daalika waxa kaa isaga ah waxaan ahayn kaa kayrkiisa waraa'a daalika kayra daalika sawjaadkiisii iyo mamluukaadkiisii waxaa wax ka sii dambeeya qofkii dalba faulaaika kuwaas mantaa bimacnaa aljamca xagga macnaha fa ulaaika kuwa iyagaa ee waxaa dalbee xadgudbay hum iyaga unbaa alcaaduuna kuwa xadda tallaabay oo la yimid baqyi iyo fasaad iyo xume kuwa la yimid kuwaa weeyaan faman ibtiqaa waraa'a dalik oo xaaskii iyo mulkiyamiin wuxuu ku hayso waxaan ahayn qofka dalbay kuwa dalbay faulaaika kuwa iyagaay hum iyaga unbaa alcaaduuna ah kuwa xadda tallaabay almuctaduun almujaawizuuna tallaabay alxadda xadda dhaafay fi lbaqyi waalfasaadi waaladiina kuwa weeye kuwa mu'miniintaah ee wanaagsanoo liibaanay oo qadaflaxal mu'minuuna leeyihi hum iyaguba liamaanaatihim ammaanooyinkooda iyo wa cahdihim cahdigooda iyo ballankooda cahdigu ammaanaadkiibuu ka mid yahi waa iska cadfulmuraadifo waa isku mid liamaanaatihim iyo wa cahdihim raacuuna ilaaliya kuwa ballanta ilaaliyo wey cahdiga kuwa ilaaliyo wey kuwa aan khayaanin weeye wixii lagu aaminay ammaanaadkooda ma khayaanaan markii la aamino cahdiga ma buriyaan markii ay ballan galaan ammaanooyinku waa si guud ammaanooyin oo dhan baa looga jeedaa ammaanooyinku bini aadamku wuxuu kugu aaminay keliya maaha wixii ilaahay kugu aaminay oo addoonka ilaahay saaray baa ka mida waajibaadka lagu saaray cibaadadan iyo daacadan iyo towxiidkan iyo salaadahan waxaanoo dhan waa ammaano ku saaran wey wixii wadeece iyo ammaano kalaayoo laguu dhiibto ama lagugu aamino waa la mid oo lagu wadeeca dhigo wixii lagugu aamino qowl iyo ficil baa la mid ah kuwaa weeyaan liamaanaatihim iyo wacahdihim raacuuna ilaalinaya qaa'imuuna calayha bixifdiha waaladiina kuwa weeye kuwa libaana hum iyaguba calaa salawaatihim salaadahooda dusheeda yuxaafiduuna xafidaay waa tilmaantii lixaad weeyaan salaadihii bay ilaalinayaan yuxaafiduuna yuwaadibuuna kuwa salaadaha daa'ima shanta salaadood oo waajibaadka rabbi ah faraa-isha ah kuwa gudanaya wakhtiyaashii loogu talagalay xafidaya oo ilaalinaya weeyaan marka salaaddii mayaa la soo celceliyey ilaa aladiina hum fii salaatihim khaashicuuna baa lihi ma tigraar baa ku jira meesha maya tigraar maaha baa lihi markii hore khushuuc baa laga hadlayay salaada dhexdeeda khushuucdaa baa laga hadlayay halkaanna waxaa laga hadlayaa salaadii in la xafido marka laba arrimoodoo kala duwan weeye ilaahay wuxuu yidhi ulaa-ika kuwa iyaga oo tilmaamahaas wanwanaagsan ku sifoobayoo leh hum iyaga unbaa alwaarisuuna ah kuwa dhaxlay kuwa dhaxlay jannada kuwa dhaxlay wey alwaarisuun kuwa iyaga ah baa alwaarisuuna kuwa dhaxlay aladiina waarisiintaasoo yarisuuna dhaxlaya alfirdows firdows ayay dhaxlayaan firdows waa acaali ljanna jannada meesha u sarraysa weeyaan alladiina waariaan waarisiintaasoo yarihuuna dhaxlaya alfirdowsa firdowsa dhaxlaya jannat lfirdows waa jannada webiyaashu ay ka burqanayaan xadiidku wuxuu ku soo arooray idaa sa'altum allaha ilaahay markaad weydiisanaysaan fas'aluhu lfirdowsa firdowsa weydiisa ilaahu jannat lfirdows nasiibaa dhahaysaan fa innahu jannat lfirdowskaas awsadu ljannati weeyaan wa acla aljanna weeyaan waa jannada midka u sharafta badan u sarreeya weeye wa minhu firdowskaas baa tafajaru anhaaru ljanna jannada webiyaasheeduna isagay ka burqanayaan xadiidkaa isagaa weeyaan imaamu bukhaari waa isaga warinaya marka meesha u sarraysa weeyaan firdows ilaahay su-aasha ilaahu jannat lfirdows nasiib waa meel cajiiba weeyaan ulaaئika hum اlwaariثuun aladiina yariثuuna اlfirdows dhaxlay aladiina kuwaasoo yariثuun hum iyagu fiihaa dhexdeeda firdows khaaliduuna kuwa ku waaraya weeyaan ka bixi mayaan mar hadday jannada galaan laga saari maayo laa yabquuna canhaa xiwalan inay ka wareegaanoo meel kale looga rarana ma dalbayaan intaa markii laynoo sheegay aayaadka cajaa'ibka ah waxaa laynoo tilmaamayaa adille iyo dalaa-il kale oo ilaahay qudradiisa iyo waxdaaniyadiisa tusinaysa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaqad xaqiiqee khalaqnaa waxaan abuurnay al insaana insaankii ayaanu abuurnay min sulaalatin waxaa weeyaan waa laamtu waa waa jawaab qasamku waxa weeyaan wallaahi wacizatii wajalaali laqad xaqiiqe khalaqnaa waa abuur alinsaana insaan baan abuurnay insaankaan abuurnay min sulaalatin baanu ka abuurnay mid lasoo saafi yeelay oo min diinin dhooba xaggeed ka ahaatay nebi aadam weeye insaankaas dhoobaa dhoobo dhoobaa laga abuuray weliba dhoobada qeyb ka midoo sulaalan la yidhaahdo sulaala waa maxay lasoo khulaaseeyey safwa lasoo xulay lasoo khallisay taasaa laga abuuray sulaala waxaa la yidhahdaa alkhulaas inta la shayga laga soo dhex saaray ayaa la yidhaahdaa inta laga soo dhex xulay weeye maalan ilmahoo kale waxaa la yidhahdaa waa sulaalatu abiih dee aabbihiis baa laga soo dhex saaray weeye marka dhoobada qeyb ka midoo laga soo dhex xulay oo laga soo dhex khallisay ayaan insaanka ka abuurnay insaanka asalkiisa oo nebi aadama weeyaan uma intaa ka bacdi jacalnaahu waxaanu ka yeelnay insaankii macnaha duriyata aadam weeyaan nebi aadam isagii dhoobadaasaa laga abuuray tarankiisii nebi aadam duriyadiisii waxaanu ka ka yeelnay iyo ilmihiisii waxaan ka yeelnay nudfatan baanu ka yeelnay meni ka imaanaysa ragga dhabaradooda bay ka soo tifqamaysaa ay ka imaanaysa uma jacalnaahu insaanka waxaan ka yeelnay nebi aadam wixii ka farcamay weeye nudfata nudfadaas oo fii qaraarin ahaaday qaraar mustaqar meel sugan oo makiinin makiin ah oo ilaahay ilaaliyo dhowray oo xafiday meel mustaqir ah oo mutamakin ah makiinin mutamakin meeshaasi waa raximka ilmogaleenka dumarka halkaas baan yeelna manidaas halkaasaa lagu ilaalinayaa fii qaraarin qaraarkaasoo makiinin weeyaan makiinka waa meeshaa ilaashan weeyaan uma intaa ka bacdina khalaqnaa waanu abuurnay khalaqnaa bimacnaa sayarnaa waxaan ka ahaysin an nudfata nudfadii manida ahaydoo halkaa la dhigay calaqatan calaqaanu ka ahaysiinay khalaqa oo bimacnaa sayara ah biyihii manida ahaa waxaanu ka dhignay calaqo yaroo dhiig yaroo qallalan inta yar calaqada shabax fa khalaqnaa waxaanu misna ka abuurnay alcalaqata calaqadii bimacnaa xawalna waxaan u bedelnay calaqadii ka ka sii yeelnay mudqatan in yaroo cadah oo inta la calaliye leeg qidcatu laxmi in yaroo hilib yara cad yaroo kale laakiin aan takhdiid lahayn sawir iyo sambal iyo takhdiid aan saw la sawirin meeshii indhaha iyo dhagaha iyo gacnihii aan weli la muujin oo la kala calcalaamadin mudqadaasaan ka dhigay markaasaa misna fakhalaqna almudqa bal abuurkeennu intuu soo maray fiiri awoodda ilaahay fakhalaqnaa waxaanu ka abuurnay almudqata mudqadiina bimacnaa sayirna waxaan ka ahay siinadooda iyadiina u xawilnay cidaamaa lafo intii yarta ahaydee cadka ahayd lafaan ku rakibnay weeye fakhalaqna almudqata cidaama ilaa cad yara ma taagnaan karo waa inuu tiirar helo sida tiirarkaas oo kale hilibkan meeshii xajin lahaa oo tiirarka looga dhigi lahaa oo dul fuuli lahaa baa loo sameeyey deedna lafo iska qallalanoo qayaxan lagama lagama dhigine fakasawna alcidaama lafihiina waxaanu huwinay laxmaa ilaahay wuxuu yidhi lafihiina bal nicmada loo garay hilib ayaanu huwinay oo ku asturnay oon maro oo kale uga dhignay iyo asur iyo labis oo kale baan uga dhignay qofka haddii lafihiisi muuqdaan sida ilkihiisu u muuqdaan oo kale foolxumuu noqon lahaa foolxumuu noqon lahaa markaasaanu lafihii waxaanu saarnay daah uga dhignay hilibkaasaanu saas u saar waka markii wax ku dhacaan laftii ma caddaatay laftii ma muuqatay madaxa muuqda iyo halkaasaa daqar kaga yaal iyo waxaase noqonaysaa wixii baa muuqanaya ilaahay baa wuxuu ka dhigay dahaarkaan buu sii fakasawna alcidaama laxma uma intaa ka bacdi ansha'naahu intaasoo xaaladood markuu soo maray waxaa kugu jidha ansha'naahu bimacnaa sayarnaahu waxaanu ka ahaysiinay khalqan abuur oo aakhara kale oo fii axsani taqwiimin ah abuurkii hore abuur ka duwan dee cad yar buu iska ahaaye iyo sambal iyo lafo iyo wax laysku sawiraye waxaanu ka dhignay insaan awal jamaad baa wax halkaa iska yaalla jamaadnimadii baa laga saaray bini aadan baa laga dhigay insaan baa laga dhigay mid naadiqoo hadlayaa laga dhigay awal ma hadlayn cadkaa yar markuu ahaa wax ma maqlayn wax ma arkayn yaa markaasaa markii arrimahaasoo dhan la dhammeeyey baanu ansha'naahu waxaanu ka abuurna oo ka ahaysiinay khalqan oo aakharo kale ayaan ka dhignay intaasoo cajaa'ibah iyo arrimo waaweyn oo ilaahay waxdaaniyadiisa iyo awooddiisa tusaya ayaa insaanka la soo marsiiyey intaa markay dhacday ilaahay wuxuu yidhi fatabaaraka allaahu waxaa kor ahaaday ilaahay fatabaaraka allah ilaahay waa kor ahaaday tabaaraka allaahu ilaahay waa nasahnaaday ilaahay waa barakoobay tacaala allah fii qudrati allah ilaahay allihii axsanu lkhaaliqiin inta wax buu dhah kan ugu wanaagga badanaha dad badan baa inay wax sameeyaan isku daya oo wax ahaysiiyaan marka waxaasoo dhan kale ilaahay mooyaane waxbooda waxba maaha fa tabaaraka allaahu allihii axsanu lkhaaliqiin waxaasaan samaynaynaa waxaasaan isku daynaa xataa abuurka ilaahay wax shabaha ama waxbaan samaynaynaa kuwaa yidhi marka ilaahay waxa weeyaan axsanu lkhaaliqiina weeyaan fatabaaraka allaahu axsanu khaaliqiin marka taasina wataa cid kastoo wax sancaysay carabtu khaaliq dhahaan marka waxbay samaynayaan ilaahayna waxbuu sancaynayaa wallaahu khayru saaniciin allaahu axsanu lkhaaliqiin kaa weeyaan fatabaaraka allaahu axsanu lkhaaliqiin uma intaa ka bacdi innakum idinku dadow ayuhannaas bay ka dhiganta abuurkaa ka bacdi noloshaa ka bacdi bacda daalika intaa ka bacdi lamayituuna baatiin kuwa dhimanaya lamayituuna masiirka dambe noolo kasta gaar ahaan hadda dadkaa lala hadlaya noolo oo dhan masiirkiisa dambe waa dhimasha weeyaan lamayituuna kuwa dhimanayaati saa'iruuna ila almowt dhimashaa u ahaanaysa uma dabadeed innakum idinku yowma alqiyaamati maalinka qiyaamada tubcahuuna kuwa soo saarayaati qabrigaa laydinka soo saaraya xisaab iyo abaalmarin baa laydiin soo taagaya saasaa dhacaysa waxaa kaloo hadda laynoo sheegaya abuuritaankii samaawaadka iyo dhulalka adillo kaloo waaweyn baa laynoo sheegaya walaqad xaqiiqee wallaahi bay ka dhigan tahay laqad khalaqnaa waxaan abuurnay fowqakum idinka dushiinna sabca daraa'iqa baan abuurnay toddoba samo toddoba waddo maxaa looga jeedaa toddoba hado oo isdaboolaya oo kala sarsareeya oo samaawaadan dushiinna yeelna oo aanu abuurnay wamaa kunnaa mana aan mihin baa ilaahay yidhi can ilkhalqi khalqiga xaggiisa aafiliina kuwa aafiliin ka ah wamaa kunnaa aafiliin can ilkhalqi waanu haddaan abuurnay meesha loogama tegin ilaahay baa xafidaya ilaahay baa maamulaya ilaahay baa ku tasarufaya waanzalnaa waan dejinnay baa ilaahay yidhi min asamaa'i samada xaggeeda maaan biyaanu ka soo dejinnay maagaasoo biqadarin ku sugan qadar iyo qorshe ku sugan haddii biyaha wax tiro badan oo qasabad iska butaacaysa laga dhigo dhulku ha fasahaadi laha wax yara haddii laga dhigaan oo aan zarciga iyo waxba ku filnaynna waxba ma soo saareen biyahaan qorshay ku socdaan dhibcahaan xisaabbay ku socdaan faaskannaahu waxaanu biyihii yeelnay oo ku sugnay oo dejinnay fil ardi ardada dhexdeeda askannaahu waxaan askuninnay fil ardi dhulka dhulkaanu dejinnay oo mustaqir uga dhignay si loo dhaansado loo cabo loo ugu intifaaco beeraha loogu waraabsado ilaahay wuxuu yidhi wainnaa hanaguna calaa dahaabin la tegid bihi maagaas aan la tagno laqaadiruuna baana wainnaa hanagu calaa dahaabin laqaadiruuna baana calaa dahaabin la tegid bimacnaa calaa idhaabihi dahaab bimacnaa idhaab la tegiddiisa tegsiintiisa bihi maagaas laqaadiruuna kuwa awoodaan haddii roobkiiba laydinka kaxeeyo ama inta u da-oo dhulka biyuhu wada galaan kuwa awoodaan una isla hadeero roobkii da-ay baa meelaa biyo ka cabtaan iyo wax ooluhu cabbaan awaayi ka dhaan markaas hadday biyuhu dhulka galaan dee yaa idinka soo saaray faman yaatiikum bimaai macin ma jidha wey sidaas baanu ka dhigna marka dhulkay gelayaan ilow yeelanayaa webiyaalbuu yeelanayaa zarcigii iyo dalagii iyo wixii baa laga waraabinayaa idinkii iyo duunyadiinni iyo xoolihiinni baa cabbaya nicmadaasaan idin galay fa ansha'naa markaas waxaan soo saarnay lakum idinka bihi maagaas waxaan idinku soo saarnay jannaatin beero beerahaasoo mid nakhiilin ka ahaatay nakhiil iyo geetimireed iyo waacnaabin cinamayaal waa laba geedoo nafci badan saasaa loo magacaabaya lakum waxaa idiin ahaaday fiihaa beeraha dhexdooda fawaakihu fawaakih kaiiratun tiro badan fawaakihi waxa lagu macaansado oo layskaga qudaartaayoo midhaha layskaga dhanaansado oo layska cuncuno oo laska fawaakih baa la yidhahdaa taasoo tiro badan oo kaleo noocyo kale ah cambihii iyo liintii iyo mooskii iyo waxyaalo kaleoo badan baa idiin baxaya oo idinku sugnaaday wa minhaa xaggeedana ta'kuluuna ka cunaysaan beeraha xaggooda baad ka cunaysaanoo waxaa weeyaan diraac iyo xagaa iyo xilli kasta rudabkii iyo cinabkii iyo timirtii iyo zabiibkii ayaa cunaysa barwaaqadaasaan idin siin taasaan idiin samaynay macnaha weeyaan ansha'naa lakum bihi jannaati baanu idiin abuurnooo idiin dhalin idiin soo saarnay iyo ku cadaf wa shajaratanna waa idiin soo saarnay shajare iyo geed geeddaasoo takhruju baxda min duuri saynaa'a duuru siinaa bay ka baxdaa geed halkaa ka baxdana waa idiin soo saar ardushaam filisdiin geeddaa waa zaytuunka la yidhi meelo kaloo badan bay ka baxdaa meesha asalka u ah zaytuunka geeddaas waa halkaas weeyaan waa ardushaam duur saynaan buurta ilaahay nabiyullahi muuse kula hadlay geeddaasoo ka sifee tambutu baxda biduhni maca duhni xaalay ahaatay duhni iyo saliid maceed dufan iyo subag maceed manaafic tiro badan baa zaytuunku leeyahy saliidan zaytuunka ah manaaficdeedu iyadaa cashar dhan ah oo cidaynaa waqti u hayn biduhni maca duhni biduhni xaalay tahay waa xaalaynaysaa iyo wa sibqin iyadoo ah sibqi iyo koosaar lilaakiliina kuwa cunaya marna waa saliiddii marna waa sibqin lilaakiliina koosaar bay u tahay oo mirihii zaytuunka baa cunnadii ku dul cunaysaan oo cunnadii iyo qadadii iyo quraacdii iyo cashadii intaad dul saarataan baad ku dul cunaysaan mirihii baa idiin dul saaran wa sibqin lilaakiliin wa inna lakum waxaa idiin ahaaday dadow fil ancaami nicmoolayda dhexdeeda la cibratan cibro weyn baa idinku dhex sugan nicmooleyda geela iyo lo-da iyo ariga weeyaan cibre xeel dheer waxaa ka mid a nusqiikum waanu idin waraabinaynaa waan idin waraabinaa mimaa kii xaggi fii buduunihaa caloosheeda dhexdeeda ahaaday ayaan idinka waraabinnaa caanaan halkaa idinka siinaa caanahaasoo min beyni farfin wadamin dhiig iyo uus dhexdood laga soo dhex saaraya oo saa'iqan lishaaribiin ah walakum waxaa idiin ahaaday fiihaa dhexdeeda nicmooleyda manaaficu manaaficoo kaiiratun tiro badan oo caanihii baa cabbaysaan suufkeedii baa xidhanaysaan geelihii iyo xoolihii waa raacaysaanoo gaadiid baa ka dhiganaysaan alaabtii baa ku raranaysaan wa minhaa xaggeedana ta'kuluuna waa ka cunaysaan haddaad doontaanna waaba qalanaysaanba haddaad doontaanna waaba qalanaysaan hilibkeedii baa cunaysaan wa calayhaa nicmooleydaa dusheeda oo weliba hadda geela laga wado geeli dushiisa iyo wacalalfulki doonyaha dushooda baa tuxmaluuna laydinku xambaaraayo laydinku qaadaa geeluna waa doontii barriga doonyaha kalena waa doontii badda haa kanna halkaana inta looga guuro oo alaabta looga raro oo culayska iyo geediga waa waddan kale lagu tagaa doonyuhuna waa sidaasoo kale wa calayhaa oo nicmooleydii weliba hadda geeli looga jeedo iyo wa calalfulki ayaa tuxmaluuna laydinku xambaaraa taasaa raacdaan weeyaan intaasoo nicmo iyo barwaaqo ayaa ilaahay idin siiyey subxaanahu wa tacaala marka waxaa soo arooray xadiid odhanaya nebiga markii waxygu ku soo degayo calayhi salaatu salaam waxaa la maqli jiray hugun sida shinnida cod hugunkeeda oo kale ah maalin baa lagu soo dejiyey waanu aamusnaba asxaabadu dhexeen nebigu qiblada u qaabilay labada gacanood buu kor u taagay markaasaan waxaan maqlnay isagoo leh allaahuma zidnaa walaa tanqusna wa akrimnaa walaa tuhinna wa acdinaa walaa taxrimna wa aafirnaa walaa tu'fir calayna wa ardinaa warda canna deedna wuxuu yidhi waxaa laygu soo dejiyey dushayda toban aayadood oo qofkii u quma jannada u gelay markaasuu akhriyay qad aflaxa almu'minuuna ka bilow aayadda tobnaad ku jooji ilaa uu tobankaa aayadood uu akhriyey xadiidkii imaamu axmed iyo tirmidi iyo nasaa'i iyo xaakimkuu warinayaanoo weliba u saxiix yeelay xadiidkaa isagaa weeyaan markaas aayaadkaasna cajaa'ibtaas ayay leeyihiin darsigeennu intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab